جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha shacbaan sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo dowladda ridada masar ayaa waajahaysa fadeexad kadib markii saraakiil ka tirsan ciidankeeda lagu arkay iyaga oo ka howlgalaya saldhigyo sahyuuneedda ay ka samaysatay dhulka muslimiinta filistiin faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dowladda saliibiyadda yugandha ayaa shaacisay in ciidankeeda ay kala baxayso soomaaliya kadib muddo ku dhow labaatan sano oo ay duulaan ku joogeen soomaaliya hogaamiyaha shiicada xuutiyiinta yeman ayaa shaaciyey in tallaabo adag ka qaadayaan sahyuuniyadda kusoo waajahan deegaanada uu ka taliyo maamulka somalilan والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس جئناك جئناك أندلس dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan dowladda ridada masar ayaa waajahaysa fadeexad kadib markii saraakiil ka tirsan ciidankeeda lagu arkay iyaga oo ka howlgalaya saldhigyo sahyuuneedda yahuudda ay ka samaysatay dhulka muslimiinta filistiin yaasir moxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya taliska dhexe ee militariga dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa baahiyey sawirro muujinaya saraakiil ka tirsan ciidamada ridada masar oo ku sugan xarun uu maraykanku ku leeyahay magaalada kariyaad jaad oo ka mid ah dhulka uu xoogga ku haysto maamulka sahayanadu arrintaani ayaa dhalisay fadeexad aad u foolxun oo sababtay in maamulka ridada ee qaahira uu falcelin deg deg ah ka sameeyo isagoo doonaya inuu ku qariyo ceebahaasi dul hooganaya ee bannaanka u soo baxay sida lagu sheegay warbixin ay daabacday warbaahinta defense security asia sawiradan oo markii dambe si deg deg ah loo tirtiray ayaa ahaa caddayntii ugu horreysay oo si fagaaro ah loo arko saraakiil masaari ah oo ka howlgala xarun ku taalla gudaha dhulka ay xoogga ku haysata yuhuudda taasoo muujinaysa wadashaqaynta hoose ee ka dhexaysa masar maraykanka iyo sahaayanada ee la xidhiirta xaaladda dhulka falastiin gaar ahaan marinka khaza warbixintu waxay sheegaysaa in masar ay si deg deg ah uga codsatay maraykanka in la tirtiro muuqaaladaasi kadib markii ay walaac ka muujisay in sawiradu ay abuuraan aragtiyo ka dhan ah maamulka ridada ee cabdifataax asiisi taasoo saameyn ku yeelan karta shacabka masar iyo guud ahaan shucuubta dalalka carabta hoggaanka dowladda ridada masar ayaa inta badan ku dadaalaa inuu qariyo ama uu ka fogaado in si muuqato loo muujiyo iskaashiga ciidan ee uu la leeyahay yahuudda dhacdadani ayaa mar kale iftiimisay in iskaashiga amni ee maamulka yahuudda uu la leeyahay dowlado badan oo ridada carabta ah uu yahay mid jira oo qoto dheer kaasoo inta badan laga qariyo guud ahaan bulshada muslimiinta mahadsanid yaasir faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qarax ah la beegsadeen goob ay ku qayiilayeen maleeshiyaadka murtadiinta oo ku taala gudaha degmada xudur ee wilaayada bakool inta la xaqiijiyey qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay labo askari oo murtadiin ah dhanka kale wilaayada shabeellada dhexe dagaallo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka ridada ayaa shalay waxay ka dhaceen duleedka degmada warsheekh ee wilaayada shabeellada dhexe dagaaladaasi oo lagu jebiyey murtadiinta ayaa waxaa lagu dilay shan askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada halka lagu dhaawacay saddex kale dhanka kale gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee magaalada weelmareer ee isla gobolka gaarisa waxaana dagaalkaasi ku dhaawacmay labo askari oo kenyaati ah kuwaas oo dhaawacoodu yahay mid garaab ah intii uu dagaalka socday waxaa sidoo kale dab xoogan uu ka kacay gudaha xerada dowladda saliibiyadda yugandha ayaa shaacisay in ciidankeeda ay kala baxayso soomaaliya kadib muddo ku dhow labaatan sano oo ay duulaan ku joogeen soomaaliya marwaan moxamed ayaa warbixintaasi inoo haya taliyaha ciidamada dalka Uganda gaalka lagu magacaabo Muhoozi ahna wiilka uu dhalay madaxweynaha dowladda Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay inay dhaqsi uga baxayaan Soomaaliya oo muddo sanado ah ay ku sugnaayeen qoraal loo ku soo qoray bartiisa X ayuu ku yidhi sidaan kadib sagaal iyo toban sano aan ku sugnayn Soomaaliya waxa aan damacsannahay inaan ciidankeena si buuxda ugala baxno dalkaasi goodhow dowladda siliibiyadda Uganda ayaa qayb ka ah tiriska ciidamada kufaarta Afrikaanta ee duulaanka ku jooga Soomaaliya muddo ku dhow labaatan sano kuwaas oo dhibaatooyin badan u geystay shacabka muslimka ee Soomaaliyeed taliska ciidamada kufaarta ee Soomaaliya ku sugan ayaa muddooyinkii la soo dhaafay ka cabanayay inay soo wajahday dhaqaale la'aan baasan kadib markii dowladaha reer galbeedka iyo Mareykanka ay joojiyeen dhaqaalaha ay ku bixinayeen ciidankaasi dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa horey u sheegtay inay joojisay in dhaqaalo kale ay ku bixiyaan ciidamada afrikaanta ah ee ku sugan soomaaliya taasoo ay walaac xoogan ka muujiyeen dowladaha afrikaanta ee ciidamada ay ka joogaan soomaaliya hadalka ka soo baxay dowladda uganda ayaa imaanaya xilli ciidamadaasi ay ku dhigbixeen howlgallada mujaahidiinta ee lagula beegsanayo goobaha ay soomaaliya ka joogaan taasoo ay u sii dheer tahay in laga jaranayo dhaqaalihii ay ku heli jireen duulaanka ay soomaaliya ku joogaan mahadsanid marwaan ugu dambeyntii hogaamiyaha shiicada xuutiyiinta yemen ayaa shaaciyey inay tallaabo adag ka qaadayaan yahuudda kusoo waajahan deegaanada uu ka taliyo maamulka somalilan nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixintaasi inoo haya mar kale xoogag hubaysan oo ka dagaalama waddanka yemen ayaa ku goodiyey inaysan marnaba ka labalabayn doonin weeraro ay ku beegsadaan masaalixda yuhuudda ee gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya cabdulmaalig al xuuti oo ah hogaamiyaha kooxda xuutiyiinta ee waddanka yemen ayaa kelmad uu jeediyey ku sheegay in xogagoodu ay u diyaargaroobeen siday u beegsan lahaayeen saldhigyada ay yuhuudda sahyuuniyadda ah qorshaynayaan inay ka xarxaartaan magaalada berbera wuxuu sheegay in marinka baawalmandab iyo badda cas ay muhiim u yihiin shacabka yemen sidaa daraaddeedna aysan ogolaan doonin in sahyuuniyaddu ay joogitaan ku yeeshaan hogaamiyaha xuutiyiinta wuxuu carbaabay in shacabka soomaaliyeed ay ka gacansiinayaan iska caabinta sahaynada iyo dabadhilifyada la shaqeeya haddii ay isku dayaan in ay ogomadaha soo dhigtaan ciidda iyo biyaha soomaaliya في هذا السياق نحن نؤكد جديتنا التامة في موقفنا الداعم للشعب الصومالي waxaan adkaynaynaa go-aankeena buuxa iyo mowqifka aan ku taageerayno shacabka walaalaha ah ee soomaaliyeed ee muslimiinta ah arrintan annaga nooma ahan mid fudud balse waxay noo leedahay muhiimad weyn dhinacyo badan awgeed arrintan waxay khatar ku tahay yeman waxay khatar ku tahay shacabka gobolka sidoo kale waxay halis weyn ku tahay badda cas iyo baab almandab waa arrin aan marnaba ka aamuusi karin waxaan ognahay in khatar sidan oo kale ah aan lagu xallin karin keliya soo saarista bayaanno cadowga israa'iil wax qiimeyn ah uma yeelayo bayaanada mana siinayo wax tixgelin ah haba yaraatee sidaas darteed waxaa lama horaan ah in la qaado tallaabooyin wax ku-ool ah oo ficil ah sababtaas awgeed waxaan sii wadaynaa howlaha kormeerka iyo la socodka waxaan sidoo kale si dhab ah u go'aansanay inaan beegsanno xarun kasta ama saldhig kasta oo israa'iil ay ku leedahay dhulka soomaaliya haddii ay tahay saldhig ciidan ama meel kale oo la mid ah joogitaan kasta oo joogto ah oo sahyuuni ah oo aan u aragno mid sugan kama labalabeen doono beegsigiisa dabayaaqadii bishii hore ayuu kayaanka gumaystaha sahyuuniyadda cilaamiyey in dowlad madax bannaan u aqoonsaday maamulka ashaadadirarka somalilan waxaana magaalada hargeysa booqasho ku tegay wasiir ka tirsan sahyuuniyadda iyo saraakiil ka tirsan sirdoonka muusaad ee yuhuudda goodiskan isdabajoog ah ee ka yimid xuutiyiinta yemen ayaa la filayaa inuu halis geliyo dekedda magaalada berbera haddii ay yuhuuddu saldhig ka samaystaan waana dekedda ugu ballaaran mandiqadda mahadsanid abuusheyba guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga inta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu